subax wanaagsan akhyaartayna maqlaysa ay kuna soo dhawaada warkayga subaxnimo qodobada ugu doorka roon saakana waxa ay kala yihiin madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo shaaciyey in dowladda ay qaadayso toban kun ay markaa qaadanayso toban kun oo shaqaale madaxweynaha jubbaland oo soo dhaweeyey furitaanka xadka soomaaliya iyo kenya ay wada leeyihiin siyaasiyiinka mucaaradka puntland oo ku baaqay in la joojiyo doorashooyinka golayaasha deegaanka puntland booliiska soomaaliya oo lagu wareejiyey askari muqdisho ku dilay sarkaal ciidan una baxsaday koonfurta suudaan akhbaraadka dhinaca dibadda oo aada warkayga subaxnimo ku maqli doontaana waxaa ka mid ah dowladda ingiriiska oo tababaraysa duuliyaasha diyaaradaha dagaalka ee ukraine
waa kuma warwaageedii maxaa u dambey siyaasadda dalka xaqiiq miyaa rabtaa mise been xaqiiq ayaan raadinayaa haddaba rediyo kismaayo ka dhegayso warar sugan oo xaqiiqda ku salaysan
waa lix iyo tobanka bisha may sanadda labada kun saddex iyo labaatanka waxaana ay dal jira oo saaka idiin warrami doona warkii oo fidsan aan ku bilaabe madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa ku dhawaaqay in dowladdiisa ay qaadan doonto toban kun oo shaqaale rayid ah kuwaasi oo laqa markaa la qaadan doono inta uusan dhammaan sanadkan labada kun saddex iyo labaatanka madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo muqdisho uga qayb galay munaasabad lagu xuseeyey maalinta dhallinyarada soomaaliyeed ee shan iyo tobanka mey taasi oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda ayuu ka sheegay in dowladdiisu ay qaadan doonto shaqaale cusub dhanka kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa dhallinyarada soomaaliyeed ugu baaqay in markaa ay la yimaadaan xirfad isaga oo sheegay mushkiladda ay hadda wajahayaan inay tahay xirfad yari hayso dhallinyarada soomaaliyeed dhalinyarada soomaaliyeed oo lagu qiyaasay in ay bulshada ka yihiin boqolkiiba toddobaatan iyo shan ayaa hadda wajahaya shaqala-aan baahsan iyadoo dowladda soomaaliya aysan qaadan shaqaalo rayida shantii sano ee lasoo dhaafay dhinaca kale madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland mudane axmed maxamed islaam ayaa soo dhaweeyey dib u firista xuduudda soomaaliya ay la wadaagto waddanka kenya oo ay heshiis ku gaareen dowladda federaalka ee soomaaliya iyo dowladda kenya furidda xuduudkan oo xirnaa inta badan sanadihii lasoo dhaafay ayaa muhiim u ah isu socodka bulshada labada dhinac gaar ahaan dhinacyada horumarka ganacsiga isdhaafsiga badeecooyinka kala duwan iyo wadaagga himilooyinka labada shacab ee dariska ah furitaanka xuduudka degmada beledxaaw ee gobolka gado iyo degmada mandera ee mandera country waa mandera county ayaa la furi doonaa muddo soddon maalmood ah kadib sida kale xuduudka degmooyinka dhoobley ee gobolka jubbada hoose iyo liboyo oo ka tirsan garissa county ayaa la furi doonaa lixdan maalmood kadib sidoo kale xuduud deegaanka rescamboni ee gobolka jubbada hoose iyo deegaanka lagu magacaabo kyonga ee lamu county ayaa markaa la furi doonaa sagaashan maalmood kadib madaxweynaha ayaa ugu baaqay bulshada reer jubbaland ee ku nool deegaanada xuduudka ah inay markaa ku qanacsan yihiin hay-adaha amniga ilaalinta nabadgelyada xuduudka iyadoo si wada jira looga faa'iideysanayo furitaanka xuduudka oo ahmiyad weyn oo dhaqaalow leh labada shacab waa soomaaliya iyo kenya ugu dambeyntii madaxweynaha ayaa uga mahadceliyay dowladda federaalka iyo dowladda kenya heshiiska miran miradhalka ah ee ay ka gaareen furitaanka xuduudkan oo muddo dheer xirnaa isla markaana ay dhibaato badan ku qabeen ganacsatada iyo bulshada labada dhinac siyaasiyiinta mucaaradka puntland ee la magacbaxay madasha siyaasadda puntland ayaa shir ay garow ku yeesheen waxay sheegeen in doorashada golayaasha deegaanka ee soo socota ay horseedayso xasilooni darra iyo amni xumo oo puntland ka dhalata siyaasiyiintan ayaa madaxweyne deni waxa ay ku eedeeyeen inaan lagu ammaanin karin inaan markaa lagu aamini karin geedi socodka dimuqraadiyadeed ee puntland siyaasiyiintan ayaa sidoo kale dowladda federaalk soomaaliya waxay ugu baaqeen inay faragelin siyaasadeed iyo markaa adallada xanafta leh ee markaa ka dayso puntland iyagoo sheegay inay puntland isaga filan tahay xalka khilaafka dhexdeeda yaal bayaanka ka soo baxay markaa ee, gabagabada shirkan ayaa madaxweyne deni waxaa lagu baaqay inuu markaa joojiyo doorashooyinka golayaasha deegaanka ee aan heshiiska lagu ahayn sida markaa ay sheegeen iyo in sidoo kale la joojiyo furista dastuurka siyaasiyiinta waxay ku eedeeyeen ciidamada booliiska iyo kuwa badda puntland in markaa loo adeegsanayo dana siyaasadeed oo doorashada la xiriirta waxaana markaa ugu baaqeen inay markaa ka fogaadaan kumilanka arrimaha siyaasadda ee puntland ka taagan dhinaca kale diyaarad sida markaa diyaarad sida eedeysane dable boliis zakariya cali axmed cusobow oo ku eedeysan inuu sitay labaatankii julaay sanadii labada kun labaiyo labaatankii degmada dayneyle gaar ahaan markaa waaxda ee kordamac ugu geystay dil brera marxuum akis xidigle boliis cali xasan siyaad oo markaa ku magac dheeraa cali treen oo ka tirsanaa ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa xalay kasoo degtay garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee aadan cadde ee magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya garoonka waxaa ku sugnaa ehelada marxuumka saraakiil ka tirsan booliiska soomaaliyeed iyo booliiska interpol ee mas- iyo mas-uuliyiin kale waxaana eedeysanaha lagu wareejiyay xiriiraalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya afhayeenka ciidamada booliiska soomaaliya sadiiq doodishe ayaa faahfaahiyey oo faahfaahin markaa ka bixiyey sida ay ugu suurta gashay in askariga dilka geystay magaalada muqdisho ee uga baxsaday dalka koonfurta suudaan markaa lagu soo qabto muqdishona laga soo dejiyo dhowaan ayaa waxaa la filayaa in maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya in uu markaa kasoo muuqdo eedeysana dable boliis zakariya cali axmed cusubow si cadaaladda loo marsiiyo halka warkaas aad kala socotaan saaxiib yaal radio soomaaliya codka jubbaland dhowaan waxaad maqli doontaan akhbaraadka dhinaca dibadda haatana kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha waxaa soo koobaya warihayaga markaa een, cabdisitaaq socoto aad baad umahadsan tahay daljir subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha warka subax heraadaya kiismayo codka jubbaland ku bilaaba ee dhegeystayaal kulamada xalay la ciyaaray ee horyaalka premier leaguea kooxda kubadda cagta ee liverpool ayaa saddex iyo hal waa saddex iyo eber kaga adkaatay kooxda kubadda cagta ah ee lester city kulan ka tirsanaa horyaalka premier leaguea liverpool ayaa soo bandhigtay qaab ciyaareed aada u wanaagsan iyadana ugu dambeyntii ay saddex iyo eber ay kaga adkaatay kooxda kubadda cagta ee lester city dhanka ilaliga sbain haddaan eegno kooxda kubadda cagta ah ee real abert ayaa saddex iyo hal kaga adkaatay kooxda kubadda cagta real filicano kulan ka tirsanaa la liga sbain kulamada een caawa la ciyaarayo ee samafinalka waa een samafinalka champions leaguea kooxda kubadda cagta ah ac milan ayaa caawa la ciyaaraysa kooxda kubadda cagta inter kulan ka tirsanaa een samafinalka champions league kulankaas oo ah mid aada u xiiso badan ayaa soo galaya caawa tobanka fiidnimo xilliga geeska afrika aan dib idinku celiyo daljir iyo qebaa warkii ka dhiman
aad iyo aad buu mahadsan yahay markaa socota oo soo koobiyey markaa wararkii ciyaaraha ugu dambeyn saaxiib yaal akhbaraadka dhinaca dibadda Een, waxaa markaa ee, kasoo baxay falcelin hadalkii uu sheegay madaxweynaha ukraine zeleniski ee diyaaradaha dagaalka ra-iisul wasaaraha ingiriiska ayaa waxa uu carabka ku dhiftay in ingiriiska uu noqon doonto markaa qeyb muhiim ah oo ka mid ah iib isbahaysiga markaa wadamada taageeraha ukraine inkasta oo uu sheegay inaysan ahayn wax sahlan in markaa la dhiso awoodda diyaaradaha dagaalka ee dalka ukraine ma aha oo keliya bixinta diyaaradaha sidoo kale taageerada waxaa ka mid ah tababarka duliyaasha iyo markaa saad kale ayuu yidhi hayeeshee ingiriiska uu qeyb weyn ka qaadan doono arrintaasi sida uu sheegay ra-isul wasaaraha dalkaasi ingiriiska waxa uu sheegay ri ninka lagu magacaabo rishi in ingiriiska uu bilaabi doono si deg deg ah tababarka duuliyaasha ukraine ingiriiska ayaa ku dhawaaqay barnaamij tababar oo loogu talagalay duuliyaasha ukraine ee diyaaradaha casriga ah ee markaa f menis sixteen bishii febraayo ciidanka cirka ee ukraine ayaa ku tiirsan markaa diyaarado xilligii bilowga markaa suufiideed ee la- markaa la sameeyey waxaana si joogta ay u dalbadaan markaa diyaarado casriyeysan oo ay ku dagaalgalaan gudahaan xilligan saaxiibayaal wanaga intaa warkay subaxnabaad ka maqlayseen radio kismaayo waxaana daljir osaaka idin warramade- idiin warramayay intaan warka warkaxii ku kulmi doona waxaan kaga tegaynaa sidaa iyo nabadino